جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo weeraroo kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya jabhadda faano ee amxaarada ayaa dagaal kula wareegtay magaalooyin ku yaala dalka itoobiya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmadaas wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa eedeen kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkani isagii oo faahfaahsan weeraro kala duwan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaallo culus ku qaadeen xeryaha iyo saldhigyada kufaarta iyo murtadiinta ee qaybo ka mid ah wilaayaadka bakool shabeellada hoose iyo baay oo wada ah wilaayaad dhaca koonfurta dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xeryaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka bimaalow iyo eraboorka magaalada baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee buundada deegaanka bariire dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada xudur oo doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada xudur dhaawacu waa saddex askari oo uu ku jiro sarkaal abaanduula urur ah dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee makuunde ee magaalada baydhabo waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay magaalada iyo duleedkeeda dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buulaxaaji waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha xerada barkan torol oo maleeshiyaadka riddadu ay ka samaysteen inta u dhexaysa deegaanada buulaxaaji iyo cabdalla biroole dagaalka markii uu muddo kooban socday kadib maleeshiyaadka riddadu way isaga carareen barta kantarool geesiyada tawxiidku waxay muddooyinkii dambe sii laba jibaareen weerarada isugu jira dagaalada tooska ah qaraxyada iyo duqaymaha lala beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka ku jooga deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir jabhadda faano ee amxaarada ayaa dagaal kula wareegay magaalooyin ku yaala dalka itoobiya xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada ka socda dalkaas abuuxasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maleeshiyaadka jabhadda axmaarada ee kacdoonka milatari kula jirta dowladda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay abeey axmed ayaa horumare ka sameeyey furumaha dagaalka ee laisku hor fadhiyo ilawareedya deegaanka ayaa soo sheegaya in maleeshiyaadka faano saacadihii lasoo dhaafay ay la wareegeen gacanku-haynta magaalooyin dhowr ah oo ay gacanta ku hayeen ciidamada milatariga xabashida magaalooyinka gacanta usoo galay jabhadda fallaagada ee faano waxaa ka mid a magaalada miiraawe goojam oo soddon iyo shan kilomitir u jirta degmada bahardaar ee gobolka axmaarada halkaasoo ay taageerayaasha faano sheegeen in lagu jebiyey oo laga kiciyey ciidanka abey axmed maleeshiyaad aad u hubeysan oo ka tirsan jabhadda axmaarada ayaa sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay si buuxda oo la wareegay sida lagu soo waramayo magaalo lagu magacaabo reema oo laba boqol oo kilomitir u jirta caasimadda aadisababa warbaahinta taageerta faano ayaa faafisay muuqaallo muujinaya ciidamada faano oo u dabaaldegaya magaalada ay kala wareegeen ciidamada milatariga taabacsan ee abeey axmed ra-iisul wasaaraha u yahay dhanka kale taageerayaasha jabhadda hubeysan ee faano ayaa faafiyey muuqaallo uu ka soo muuqanaya askari ka tirsan militariga dowladda oo ay gacanta ku dhigeen kaasoo sheegay in ciidamadii uu la howlgelayay ay waayeen saddex boqol oo askari kadib markii faano ay ku soo weerartay saldhiggii ay ku sugnaayeen jabhaddan kacdoonka militari kula jirta xukuumadda fadhigeedu uu yahay magaalada adisababa ayaa lasoo warinayaa in markan ay ku howlan tahay maamul samaynta magaalooyinkii ay ka faramaroojiyeen ciidamada militariga toddobaadyadii dambe waxaa gacanta jabhadda ku soo dhacay magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuwa dhaca xadka ay wadaagaan suudaan iyo itoobiya mahadsanid abu xasaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool ee laga qeybiyey degmadaas nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixintan inooga diyaariyey
halkan waa meydaan dhaca degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa maanta lagu qaybinayaa sakada xoolaha nool waxaana goobta isugu yimid dadweyne aad u tiro badan oo isugu jira masaakiinin fuqaro kuwaas oo la doonayo in boqolaal ari iyo ido isugu jiro oo goobta la keenay in loo qaybiyo waxaa goobta ku sugan mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere oo uu hormuud ka yahay mas-uulka maktabka diiwaanka sakawaadka degmada waxaana si habsamida u socotaa qaybinta xoolaha lixda neef yaa u wadaa waxaan u wadaa gabar la yidhaahdo faadumo axmed cabdifataax ninkale maxamuud sheekh cilmi oole oo dadka masaakiinta ka mid ah ahi maasha allah adigu waa caawinaysaa aad iyo aad aad iyo aad ha u gee insha allah waa goob aad u mashquul badan qof walibana waxaa muuqanaya arigii la siiyey inuu xargo ku xiranayo islamarkaana kaxaysanayo iyadoo dadku qaar ay yihiin kuwa da ah oo ariga loo kaxaynayo maadaama ayagu aysan kaxaysan karin oo awood sidaas aanay lahayn cabdifataax cartana la yidhaah haye waxaan deg- waxaan joogaa xiindheere magaalada xiindheere haye maxaa lagu siiyey marka shan neef oo ariyo haye oo walaayada u siiday oo zakawaad ah oo sakawaad ah haye ilaahay khayr ha siiyo walaayada bal ka waran saa ugu faraxsan tahay boqolkiiba boqol haye alxamdulilah haye hadda muslimiinta kor alla ka dhiga ragayadana kor alla ka dhiga aamiin gaaladana alla jabsho aamiin waxaan ku suganahay magaalada xindheere alxamdulilah rabbilcaalamiin arigan soddon neef waaye ari ah een wilaayada xindheere ayaa laiga siiyey alxamdulilah rabbilcaalamiin Ee, sidaas baa la i siiyey Een, jake waaye dulmaal ah alxamdulilah rabbilcaalamiin Ee, hadda ilaahan uga shukrinay Een, een, dhammaan ilaahay tabaaraka watacaala mujaahidiinta meelay joogaan kor hallaha ka dhigo cadowgeedana ilaahay jibsho waa cadowga allah cadowga allah ayaa mujaahidiinta cadowgeed ah ilaahay cadowga islaamka ha jebiyo mujaahidiintana meelay joogaanba ilaahay ha sugo gacan sara ilaahay ka dhigo ka waran dareenkaaga haddii lagu siiyey eh, soddon neef oo ari ah oo idii ari isugu jiro eh, markii aad meeshaan imaanaysina aad ahayd qof gacan maran alxamdulilah rabbilcaalamiin farxad adan waaye Een, waana ka mahad celina ilaah ku mahadsan waan aad iyo aad ugu faraxsanahay waan aniga magacayga jamaala layidhaah magaalada aan jooga waa degmada xeendheere ariga laysiiyey labaatan neef waaye waa gartay walaayada isiiday waa arigii sakawaadka khayr allaha siiyey haye aniga waxa weye arigaasaa laysiiyey ilaa- ilaa- asagana allah ii barakeey ka waran sidaa ugu faraxsan tahay dareenkaaga aad iyo aad dareenkayga wax la koobi kara maahan Haye.
maasha allah wilaayadana allah barakeeyo gaalada allaha ka jabsho ariga maxaa ka damacsan tahay ma inaad dhaqatid oo oo sanadka dambe aad adiguna aad zake ka bixisid ariga waxaan damacsanaa insha allahu inaan haysto oo aan dhaqdo haye Een, haddii xilliga uusa ka gaaraan insha allah sakada aan ka bixiyo zakada ayaa waxaa laga soo ururiyaa dadka xoolahoodu ay gaareen in zake ay ka go'do waxaana la siiyaa dad ka kooban siddeed nooc oo ay qayb ka yihiin masaakiinta iyo fuqarada sida ay tilmaamayso aayadda qur-aanka kariimka ah إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم wilaayada bokool ayaa soo bandhigtay askari taa'iba kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta nunow cabdi cali oo markii hore naf iyo shaydaan ku qalqaaliyey ku biiritaanka safka murtadiinta ayaa isagoo taa'ibah dhowaan isku soo dhiibay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool kadib in muddo ah oo cadowga allah uu ku garab taagnaa la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa isagoo garwaaxsan qorigii loo siiyey inuu kula dagaalamo muslimiinta ayaa lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxunle ee wilaayada bokool markii towbada loo qabtay ayuuna waraysi gaar ah oo uu siiyey warbaahinta andalus kaga waramay qaabka uu kaga biiray safka cadowga ah iyo halka uu ka raacay nuno abdi alyalyare deegaanka jiirmatyagahay jiirmatya kutabi awdiin leeseedi awdiin anigoruug ya dhibuwa baydhowlika koralyari meelya ambahi dhibuwa kulimanki aniyo ambahi balanka inku bahen limanko dadwaaysa noo lama qof haysama meelika argi walaalomten jeedanari dhibowkunga dadanwaaysanani lama qof leena habalyari meelal ijey dhibowki bililya adag galni bililya madigar bille oo tumata bili tumanaad litiye yaha kubani meelya markan wahanwidi madhatwenanisheni meelya goranisi gorubonanisi labaatan bir amararogi harad awdiingana nisheni nogoli qofana weeranhanikaadi oo ciidamad oo shabaabe hoomay wedidan ya meelya lanko nooka dilen marka nogoli qofhayni shan qofa kanana kimiyidka iyonay meelya lakugaadi sidya kaseni darhadahayti madiyonay garha garha wiin akadhi oo tumo i afar qof maarbaawalki osugubiden ciidanka kulaadeen kantalyaka maskantal ciidanku gali marka inta kalen ka dhamaadeen mayl araahen daadir usu kabiinka ka fokudi hatu fokudi usu kii shufeerkaya iyona inta kale ka dhimatay ugu dambeyn waxa uu ka warbixiyey sida loogu soo dhoweeyey wilaayada bokool isagoona baaq towbadkeena hawada u mariyey maleeshiyaadka riddada marka ilaahay oo biyan horte muslimiinta dhato ilaahay isheheni waana kooy ilaahay aan kama hadiya guri useebe yasheni aani lafta gareemu jadiidka hayan usubnaayan tumuihonay kuu hablay kuridi weligay wabadkalem kurini yoo kuridi mujaahidiinta ansheni ka wareeji waana wal in la agoy la agdiis fartalla oo saari ma aragle ini aan kashagay soo fade ee dhalinyaradi aan hakutabi horta ma inka baagay ini onay meele dhamadhe horta ma kalayan oyo hakutabaangna ka dheefsaan muslimiinta haddii an kuyan dheeda dheefsaan ilaa ti meeriruwan gaalaal bujeelay ka jiraan gaalnimo haddii ka dhimadaan dhabkaha ilaahay ankirinay oo leeskiriidi isku jiraan armeenka baafada ini onay hasu ku tabaan anti badanoo hate oo maarna toogaysno oo maarna ha ku tabto ilaahu madoolay murtidiinta dhatiyo ilaahu noo bille isku badan meyla si hayraada iyo hatili kahayo iritama kumoodi korti kaskaan dhagda korne werigla koo horeeyo i armay fade ini onay meyla dhibaatadan raahadan oo banaanka yaal isku kuoyan yaasinka baaga ariim toddobaadkii tagay ayay ahayd markii askari taa'ib ah lagu soo bandhigay degmada tiyeglow ee wilaayada bokool kaasoo qayb ka ahaa maleeshiyaadkii sida dirqiga ah kaga soo badbaaday weerarkii caws weyne ee lagu xasuuqay boqolaal askari oo murtadiin ah ugu dambeyntii maamul goboleedka ashhadalla dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex jira murtadiinta casaam carafaad ayaa warbixintaasi inoo eegaya ilyaas cusmaan lugatuur oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka riddada puntland ayaa weerar afka ku qaaday kooxda riddada uu hogaamiyo xasan sheekh wuxuu sheegay in xasan sheekh maxamuud uu soomaaliya ku wado god ayn kasoo laaban karin tillaabooyinkuu qaadayeen soomaaliya ku dhisanto iskabadaaye ayay keeni karto burburka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ayuu ku sheegay inay yihiin kuwa ugu halista badnaa ee soo maraa siyaasiyiinta soomaaliya soomaaliya saddex shay keliya heshiis ku ahayd waxay heshiis ku ahayd federal waxay heshiis ku ahayd four point five waxay heshiis ku ahayd dastuurkii kasoo bilaabmay embagati waxaad ogtihiin dastuurkaas inuu meeshii ka baxay oo madaxweyne xasan sheekh iyo dowladdiisu ay meesha ka saartay haddii soomaaliya wixii nagala dhexeeyey ee dastuur ahaa meesha laga saaray waxaanu hakinay wada shaqayntii iyo matalaadii iyo golayaashii soomaaliya taladeeda lala qaybsay ay sabab tahay soomaaliya waxaa lagu wadaa god soomaaliya aysan ka soo noqon doonin waxaa kale oo meesha la wadaa in laga saaro qodobkii ugu weynaaya soomaaliya ee heshiisku ahayd ee keliya ahaa ee mbagaati laga soo heshiiye ahaa ee federal xasan sheikh iyo tiimkiisa xamar joogaa waa tiimkii ugu khatarta badnaa ee soomaaliya siyaasaddeeda soo gala waxaana walwal ka qabnaa in in dowladnimo lagu gaadho ay gacantooda ku burburto koonfurtii soomaaliya xooggeeda shabaab haysto xadhiggii yaraa ee soomaali isku ahiye dastuurkaa haddii la laalo maxaa dastuur u noqon doonaa maxay ku heshiin doontaa xaggee dalku aadi doonaa hadalkan ayaa imaanayaa iyadoo koox dirdad ay ku eedeysay dowladda etoobiya in hub shiixnado ah oo sharci darra ay soo gelisay dalka soomaaliya kaasoo ku socday maamulka riddada puntland sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay kooxda riddada mahadsanid casaam guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu